bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan maamul ha ahaato dadweyne ha ahaato dadka sharafta leh oo halkaan isugu yimid waa salaamaya waxaan u salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka hore mahad laba jeer jibaaran shan jeer jibaaran toban jeer gaarta waxaan u celinayaa beesha wadal moge waad mahadsantihiin waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen kii dhuuman hayoo dhaybarku muuqdo dadkaaga dhinac ka raac hooy hooy dhinac ka raac yaada dhicina dhinac ka raac ninkii ku gabanahayayow ninkii ka caraysanow maanta waa cad wuxuu yidhi cirshiga laga maqliyo ciidda laga ogaayo ninkii ka caraysanow maanta waa caddaan wadalmaga banaan cad buu edabdaro iyo saqajaannimo iska saar macaaradnimo iska saar ninkii ku gabanahayow kii bawd ka soo dhici lahaa kii albaab xiri lahaa kii geed fuuli lahaayow banaan cadaday ku talada halkaasay iska saareen waana ku mahadsantihiin boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waana idinku dacaynaynaa tol jira allah idinka dhigo kuwii xunta sayd isaga fogayseen uga fogaada allah idinka dhigo intaasaa waxaan leeyahay beeshaas waa idin ducaynaa allah idin aqbalo waxaa kaloo soo haray beesha bursaalax dadweynaha degan dhammaantiis waxa weeye waxa weeye maanta waxay ila tahay dhangeedo waa dharaar buu yidhi bursaarax sida ay tahay maanta waa dharaar waa caddaan waxaa ka muuqanaya markhaati fur waxaa ka ah guriga aan taagannahay anigu waxaan joogay iyadoo galley laga gurayo maantana sharaf iyo nidaam baa ka muuqanaya waxay ila tahay madaxweynuhuna inuusan camirin guddoomiyaha oo aan hadda u ceel qabnaano inuusan cabirin laakiin waxaan ka codsanayna inta ka dhiman inuu noo dhamaystiro waa ku khasbanye waa kan gobolka khasab bay ku tahay haddii kale koofiyaddu waa finish annaga xagga iyaga waxaa kaloo jira reer bursaalax waxay isku raaceen wada tash isku tashadaan reerkaasaa xoogaa inta iyada kalena fooda ku haynay odalma gaba diidiya qaadi mayno ninkii ku hayana maantay dhigeen intii fooda ku haysayow bixiya cashuuraha dhinac ka raaca dadkiina waxa weeye wax wada qabsi iyo isku tashi waa niri laakiin weli geedkan qoyaankiisa lala yaabtay inta halbislayso qallaynaa ku jirtaa horumar badanna waa la gaaray dhulkii banaanaa waa la canshuuray guddoomiyaha gobolka iyo waxaan usii sheegayaa madaxda daawan doonta dhulkii banaanaaba canshuurtii maraysaa guryihiibay maraysaa dukaamadiiba saddex bilood yadii meel kasta baanu anagu diyaar u nahay oo isku raacsanay war ma isku raacna reer bure taasi waa guul aan gaarnay haddii ilaahay idmana waa kasii waa kasii durkinaynaa waxaa jira laakiin shirkado waaweyn baa jooga guddoomiye madaxweynahana gaarsiiya madaxweynuhu hadduu daawadana ha maqlo annagu shirkadaha waaweyn waa jaraynaa fiilooyinkooda waxaa la yidhi meel haddii carruurta iyo naagu kala coloobaan ma fadhii kadhin annaga shirkaduha iyagaa xoolaha iyaga iyo hantida iyada iyaga qaatay haddii ayan bixin canshuurtana ma joogaya tii hadda lalahaa nal bay samaynaysaa tii hadda nal bay keensanaysaa lalahaa bir laga taagi mayo iyadoon canshuurta la bixinin taasi waa badan taas ma iska bixiso waa haddaad iska bixisay waa sax laakiin waa ku quuso quud quuta ku quuso weeyo hadday ina caligeen la bixisay dee kan kale xaggee joogtaa shirkadaha ajnabi dad kaleo waddanka u dhalan baa iska leh ninka haya oo ka bariisaynaya hadduusan nooga keenin wuxuu ogaadaa inaysan noo joogaynin oo naxarkaa jarayn war yaa duhur haddaynu naama isku raacsanna xaliilu casa iyo marya khaliif iyo shanta kun ay bixisaa maxay qabanayaan waa waxba ninkii waddanka wax ka qabsanayaa ha bixiyo xuquuqda waddanku leeyahay waan leenahay waxa ballanteennu waxa weeye waa hadalkaa lasoo gaabiyaa la yidhi ballanteennu reer bureed waa waxqabad reer bureed koro laha ka dhigo muslimka allah quweeyo kursiga kufriga allah jebiyo wixii cadowgeena allahayna ka qabto muslimka masaalaxa khayr qabta allah dhex